halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatankii sagaaliyo afartanka mitirban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali com
waa fiidnimo arbacaha bisha ogostna waa toddobiyo labaatan idaacadda fiidnimona waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdiiyo sahre ciida nuur
waxaa lagu dhawaaqay wixii maanta reermihii labaatanka agoosta sidii la qoraayo maanta lagu aadamayay soomaaliya
taasi waxay ahayd sahre cumar maalin oo ka mida mas-uuliyiinta xuquuqda aadanaha ee soomaaliya waxay ka hadlaysaa sannad guuradii ugu horraysay ee xuquuqda aadanaha ee soomaaliya oo maanta la xusay faahfaahin ayaad goordhow maqli doontaan dalinyaro soomaaliyeed oo sagaal iyo tobanan baan ahay waxaana laga qabtay musalad miyaana laga qabtay shan ka mida raggii waa fakatay oo waa anbaxsatay afar iyo tobankeedaan baa la qabtay waxaana la geeyey meel bax la yidhaahdo kadib waxay nagu eedeeyey inaan nahay burcadeed soomaaliyeed anaguna waa iska fogeyne waxaan u fogeyna inaan dad tahriib aan ahayn oo u socday wadanka sacuudi arabiya
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi xakiim oo ka mida soomaali si khalada loola xidhiidhiyey falaal burcadnimo oo ku xidhnaa dalka yeman waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobada kalead idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mida dowladda jabuuti oo xabsiga ka sii daysay culimo muddaba ku xidhnay dalkaasi jabuuti xubintii caafimaadkiiyo qoyska iyo weliba doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale marka hore sawirkii caalamka qaramada midoobay ayaa sheegtay in xadgudubyo waaweyn ay weli ka sii socdaan dalka suuriya iyada oo dalkana ay ku qulqulayaan dagaalyahanina janiba awoodda kooxaha xagjirtkuna ay sii kordhayso warbixinu soo gudbiyey guddi eegaya arrinta suuriya oo qaramada midoobay ka tirsan ayaa muujinaya raadka colaadda dalkaasi ka jirta inayna gobolada ay gobolkao dhan wada gaadhaan idhaahdee warbixinta ayaa sheegtay in dhabto aanay ku koobnayn xuduudaha dalkaasi guddoomiyaha guddiga paul benero ayaa sheegay in kooxda islamic state ay qabsadeen dhul weyn oo bariga suuriya iyo waqooyiga ciraaq ku yaala warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay in guulihii ay kooxdu ka gaartay ciraaq ay awoodeedii sii xoojiyeen warbixinta ayaa intaasi ku dartay in kooxdu ay la dagaalamayso kooxo kale oo mucaarad ah intii ay ciidanka dowladda suuriya la dagaalami lahayd madaxweynaha dalka ukrain betro bereshenko ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ay isku raaceen fikradda qorshe nabadeed oo lagu soo afjarayo colaadda haatan ka taagan bariga ukrain madaxweyne bereshenko ayaa hadalkaasi ka sheegay gelinkii hore ee maanta oo arbaco ah kadib markii ay wadahadal foolka foola ay labada mas-uul yeesheen kaasi oo qaatay muddo laba saacadooda labadan mas-uul ayaa ka qaybgelayay shir madaxeed ay isugu yimaadeen hogaamiyeyaasha gobolka oo ka socda magaalada oo ka socda beralus wadahadalkan kadib ayuu master putin waxa uu sheegay in ruushka uu wax walba u sameynayo sidii qorshe nabadeed loo taageeri lahaa laakiin ma caddaa saameynta degdega ah ee qorshaha nabadeed uu ku yeelan karo dagaalada ka socda beriga ukrain ee u dhexeeya goonigoosatada ah ruushka taageersan iyo ciidamada xukuumadda kiyef
israa'iil iyo xamaas ayaa labaduba sheeganaya inay guula ka gaadheen dagaalkii kontonka maalmood ka socday marinka khaza iyadoo koox iyada oo xabajoojin arbacadii maanta la gaadhay ay weli sii socoto liiraan dan oo afhayeen u hadlay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in israa'iil ay burburisay godadkii ururka xamaas ee khaza xukuma u adeegsan jiray kuwaasi oo weerara israa'iil kaga soo qaadi jiray waxa uu intaasi ku daray in xamaas ay ku guuldaraysatay inay cunaqabataynta ka qaado khaza islamarkaasna ay furto bad iyo gega diyaaradeed oo uu marin ku yeesho xamaas ayaa iyaduna sheegtay in intii dagaalku socday ay dishay afar iyo lixdan askari oo israa'iil u dhashay khasaarahan ayaa ah kii ugu weynaa israa'iil soo gaadhay ilaa iyo sanadkii laba kun iyo lixdii dagaalka ayaa dhinaca kalena dilay laba kun iyo hal boqol oo qof oo falastiiniin ah kuwaas oo rayid u badnaa hase yeeshee ay ku jireen hogaamiyaal xamaas ka tirsani dad kale oo siyaasadda falanqeeya ayaa aragti miisaaman ka bixiyey maxsuulka dagaalka cinwaan lagu qoray wargeyska macaarif ee israa'iil ka soo baxa ayaa natiijada dagaalka barbardhac ku sheegay qaar kale ayaa iyaguna sheegay in heshiiskii talaadadii shalay uu yimid iyada oo labada dhinac uu dagaalku daashaday
musharaxii madaxtinimada dalka afghanistan u tartamaya cabdalla cabdalla ayaa ka gaash ayaa gaashaanka ku dhuftay islamarkaasina ka baxay dibutirinta codadkii doorashada ay gacanta ku hayeen khubro la socota oo ka socda qaramada midoobay tallaabadan uu qaaday mastar cabdalla waxaa shaaca ka qaaday afhayeenkiisa iyadoo uu xaqiijiyey islamarkaana u sheegay saraakiil ka tirsan qaramada midoobay arrintan ayaa u muuqata inay sii hurin doonto xiisad iyo muran ka dhasha doorashada madaxtinimada ee dalkaasi oo dhacday bishii juun ee lasoo dhaafay taageerayaasha cabdalla cabdalla ayaa ka cabanaya hanaanka loo wado hawsha dibitirinta codadka iyadoo lagu eedeeyo khubrada gacanta ku haysa inay diidan yihiin in ay tuuraan codadka sida ay sheegeen ku yimid qaab masuq maasuqa khubradan dibitirinta codadka ayaa waxa ay ku jiraan marxaladii ugu dambeysay ee dibitirinta oo ku dhowaad sideed milyan oo cod dibitirinta codadka doorashada afghanistan ayaa qayb ka ahayd heshiis uu dhexdhexaadinayay xogayaa arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry
fiidnimo wanaagsan mar kala dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington rag soomaaliya oo horey loogu xidhay xabsi ku yaalla dalka yemen sababo la xidha bidhcadbadeednimo hase yeeshee ay maxkamadi go'aamisay in lasii daayo ayaa dalbanaya in ooda laga qaado sanadkii labaad ee ay raggani xidhan yihiin ayaa dhammaaday iyadoo ay sida ay sheegayaan aan loo sheegin sabab xabsiga loogu sii hayo waxay dhallinyaro soomaaliya oo bidhcadbadeednimo loo haystay hase yeeshee maxkamad racfaanka magaalada mukalla ay muddo laba sannad ka hor ay ku xidheen ay go'aamisay in lasii daayo welina aan ooda laga qaadin kuwaasoo ka cabanaya dhibaatada ay xabsiga ku qabaan iyagoo codsanaya in lasii daayo maadaami ayna dembi lahayn
dhallinyaradan afar iyo tobanka ah oo ku xidhan magaalada mukalla muddo laba sannadood ayaa ku doodaya in dembiga burcadbadeednimada ah ee loo haysto aanay wax luga ku lahayn sidaa daraaddeedna ay dalbanayaan in la sii daayo maxamed cabdixakiim oo abuumuscab loo yaqaano oo raggaasi xirxiran ka mida ayaa marka hore ka waramaya qaabka lagu soo qabtay iyo eedeymaha dheeriga ah ee lagu wajahay macaan horta dhallinyaro soomaaliyeed oo sagaal iyo tobana baan ahay waxaana laga qabtay musalladii waana laga qabtay shan ka mid a raggii waa fakatay oo waa baxsatay afar iyo tobankeedaan baa la qabtay waxaana la geeyey meel bax la yidhaahdo kadib waxay nagu eedeeyey inaan nahay burcadadeed soomaaliyeed anaguna waa iska fogeyne waxaan u sheegnay inaan dad taxriib aan ahayn oo u socday waddanka sacuudi arabiya si ay uga shaqaystaan maxkamad ayaa la soo taagay waxaana xilligaa xaadir ku ahaa qof yeman u dhashay oo raggan u haystay dembi la xidhiidha inay qafaasheen doonu isagu leeyahay muddo bil ka badanna ay xeebaha soomaaliya ku haysteen dood kooban kadib maxkamaddii waxaa eedeysanayaasha afar iyo tobanka soomaalida ahi ku riday midkiiba xukun xariga oo gaaraya labaiyo toban sannadood iyo lacag ganaaxa oo dollar ahaan u dhiganta lix iyo toban kun maxkamadii waxay nagu xukuntay labiiyo toban sano iyo waxay nagu xukuntay iyo lacag dhan saddex milyan iyo boqol iyo konton yemanaya waxaana nagu doodiyay nin yemaniya oo sheegaya in aan doonihiisa ka qafaalanay oo aan afartan beri ka haysanay anaguna waa iska fogeynay inaan doontiisa haysanay aana xataa aanan aqoon aana weligay xataa aan burcadbeed soomaaliyeed aanan noqon oo aan isku dayin xataa inaan xiriir la yeelano dhallinyaradu waxa ay ku adkaysteen inay tahriibayaal ahaayeen waxaana qadiyadooda loo gudbiyey maxkamadda racfaanka iyadoo la keenay ganacsade soomaali ah oo uu yemenigii eedeynayay dhallinyaradan soomaalida ahi sheegay in uu markhaati u yahay doonta la afduubtayna ay shurako ku ahaayeen laakiin sida uu abuumuscab sheegayo waxa ugu dambayntii caddaatay in raggani aanay dembi lahayn waxaanay maxkamaddii racfaanku amartay in xorriyaddooda loo soo celiyo dhammaadkii bishii afraad ee sannadkan aynu ku jiro
oo micnihii ogaaday inaan ahayn dad bilayaala ninkiina wuxuu sheegay in micnihii doontiisa caddeyn ukeysanayo inaan haysanay nin soomaaliya ninkii soomaaliga marka keenayna ninkii soomaaliga wuxuu sheegay inaan nahay dad tahriiba oo micnihii aanan burcad ahayn doontiisana burcabeed ka dhacday inaan ahayn oo dee lacagta dhaqaalaha maqan oo ninkaanu haddana lagu xukumay ninkaanu leeyahay iskalena dee ninkaa soomaaliga ah bay ka maqleen ninkiina saxas ugu cararo qaadiyaashii waa cayriyeen anagiina waxay noo soo qabteen afar iyo labaatankii bishii afraad laba kun afar iyo toban inayna sii daayaan labadi markii bishii la dhaafayna waxay deen dagaal baa wadanka ka jira jamhuuriyadda o dhan baa qabsan markaas sabray dee sabra inta anaguna intaa u sabri karna waa u sabran waxay maraysaa haddeetaan shan bilood in laga soo wareego xilligiina lasii day lahaa maadaama ay maxkamaddii racfaanku xukuntay in raggan ooda laga rogo bishii abril ee sanadkan go-aankaasina aanu weli fulin oo ay afar bilood oo kale xabsiga xukun la-aan kusii jireen waxa ay ka codsadeen dowladda soomaaliya inay arrintooda soo farageliso si loo dhaqangeliyo go-aankii ay maxkamaddu kusii daysay walaa dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa dowladda yiman waxaynu u haysata inay balweydiiyaan oo ay tusaan dad dambiilayaala haddaan nahayna inay dhahaan dadkaas waa dambiilayaal oo waa haynaa haddaanaysa ahayna dad dee dambi aan lahayd inayna sii daayaan oo arrinta iyada si degdeg a xooga qabato meeshaana rag fara badan baa nooga dhintay oo soomaaliyeed oo laba nin gaaraya kuwo kalena waa ku waasheen dowladda soomaaliya waxaa ka codsanaynaa inay arrinta iyadaa si degdeg a xooga qabato oo eegto waxaa ku xukumanahay qof magaalada guryaheeda laga qabtay oo aan qorina wadan oo gubna wadan oo ka soconaya inuu qabsado maaha bas oo la eedeeyo bas oo dambiilayaal laga dhigo marka dowladda soomaaliya macaan arrintaa ka howlgasho iyo dowladda puntland jacfar kukaay v o a sanac
magaalada muqdisho waxaa maanta laga xusay maalinta xuquuqda aadanaha ee soomaaliya oo ku beegan toddobiiyo labaatanka bisha agost dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo mas-uuliyiinta dowladda ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayey maalintaasi haddaba xuseen barre aadan ayaa arrimahaasi ka waraystay sahre cumar maalin oo hore uga tirsanaan jirtay guddigii diyaarinta dastuurka kana mid a dadka bulshada rayidka ah iyo xuquuqda caruurta aadanaha u dhaqdhaqaaqa waxaa jirtay xuquuqda aadamaha iyadoo marka hore ay ka shaqan jireen ururada bulshada rayidka ah qaarkood sida ismaaciil jimcaale ama kay ku buhoobeen iide iyo ismaaciil jimcaale iyo kalasan iyo ururadaas badan oo dhinax ahaan ay ugu shaqayn jireen kogu ahaan loogu shaqayn jiray ayaa marka dambe waxaa soo baxday in dowladdana aan ku boorino in maalin la tixgelsho xuquuqda aadamaha tixgelintii waxay same waxaa dhacday sida hadda maanta informationka aan ku helay in sanadkii hore saacid markuu prime ministerka ahaa uu ku dhawaaqay in la sameeyo maalin roadmaa baa la suushay maalin xuquuq aadamaha ah laakiin saas ma xusin oo ma ma muuqanin marka maanta waxaa ilaahay noogu gargaaray oo noo suuro gelisay wasiirada haweenka iyo horumarinta xuquuq aadamiga madaxweynuhu qaliisi maxamed biili xildhibaana ah iyo amson oo xafiiska siyaasadda u n-ka ah iyo amison waaxda genderka waxaa ka qayb galeen haweenka soomaaliyeed oo dhan oo ururada bulshada uqaybsamaan xildhibaano guddoomiyihii hore gobolka wargigley haddana muxuu ahay dad xisaabsan dhinaca nabadgelyada iyadana ka shaqeyso hooyooyin waaweyn oo ganacsato ah xaliima jaamaco ah muxuu ahaa guddiga dastuurka iyo guddiga dastuurka iyo iswa isku wada ah waxaa lagu dhawaaqay wixii maanta ka dambeeya todoba iyo labaatanka agoost sanadka sidii la qoraayo maanta xuquuq aadamiga soomaaliya annaga inxa ahaan marka hore waxaan qaban jirnay laba event laba barnaamijoo loo xiro ismaaciil jimcaale oo aan u aqoonsanayn xuquuq aadamaha iyo elman oo aan u aqoonsanayn muxuu ahay nabadda hadda laakiin waxaan ku faraxsanahay in nalala fahmay markii in xamar sagaashan iyo toddobaad markay bilowday barnaamijka saasay ku bilowday hadda dowladdeeda la fahantay oo maalin loo qoonteeyey oo loo loo askeeyaan ka wadaaqo in muxuu ahaay ay kamid noqdaan adduun weynahoo kaleeto maanta xuquuqda aadamaha ah muddo badan baad arrimahaas ku dhex jirtay bal waxaad fikrad naga siisaa maanta heerkee buu marayaa heerka dhowrista ama ku-xadgudubka xuquuqda aadamaha ee soomaaliya wallahi marka hore waxay ahayd sheeg sheegistan dadka soomaalida oral society waa laysu gaarsiiyaa hadda laakiin waxaad moodaa in wax horumar fiican la gaaray especially marka loo kaco dhinaca tacadiyada loo geysto haweenka ama sidaa hadda aragtay wariyaashida adoo kaletood ah hadda shalay waxaa maxkamadda la saaray ninkii dilay yarkii universal iyo nimanka ka jira ah marka xuquuqda waxaad moodaa hadda waxaa isku xiran hal jeer oo connection laisku suubshaa garsoorka wanaagsan inuu yahay xuquuqdoo la ilaaliyo qofka marka lasoo isto waxay xaq u leedahay iyada laftirkeeda iyadoo asluubta ah inay hesho hadda waxaan arkayay maalaweytay wasiirka diinta wasiirka garsoorka iyo dastuurka oo booqanayo markii xaqa oo maxbuuska xaq u leeyahay qofkan la dulmiya xaqay leedahay shicibka fiirsanayo oo lagu xadgudbayo oo soomaaliya aynan eegeynin oo aan loo baahnayn muxuu ahaye tode cabdiqaadir xaya hadda kahor wuxuu kuyiman yihiin waraabayaal oo intuu waraabihii kala cuno markuu cuno adana kuwa kale iskala dhex jooga ah xataa taasa xadgudub waxaa kale oo la gaaray oo hadda wasiirda maanta ay noo sheegtay takoorkii h i v ga see qofta qabto aidiska marka waxaa la moojiya inay ka shaqayn karan gudaha dadka waxaa la ogaaday qoftaas inay muxuu ahay tod ay ka shaqayn karto qof caadiga tahay oo waxaa kaleeto la furay meelo badan oo lagu daryeelo haweenka dacadiga la kulmeen sida kufsiga waxaa ahir gashay in la daaweeyo gabdhaha naafada looga dhigay jirkooda marka la googoynayo gudniinka fircooniga lagu sameynayo cudurro badan ay qaadaan laga qalo isbitaalada loo sheego waxaa ugu sii fiican oo hadda xataa xuquuqa aadama soo gelaya maalin lawatwiga hore adduunka oo dhan ay ogaadeen waxay tahay daryeelka hooyada dhalayso muulashada inay xuquuq leedahay si ay u baaq u yaraato hooyasha dhimashada hooyada iyo dhallaanka hadda waxaan joognaa isteeg fiican wuxuu u baahan yahay in lasii horumariyo sidii muxuu ahaay walaasha xaliimo jaac maanta ka sheegtay waxay tii chapterka saddexaad waa wada human rights laakiin waxaa loo baahaya fulinta fulinta ma aha dowladda keliya qofka xaqa qofka xaqa markuu leeyahay asna waajibaada laga rabaa waajibaadkaas waxaa kamid ah sida hadda adiga aada igu tabinayso wararka ana waajibaad waxaa laga rabaa inaa audience ku maqlo oo dhegeysto hadalkaaga oo sida haddeer aan kugu jawaabayo oad kuu dhaga nuglaado aa xaq laigu leeyahay adna waxaan xaq kugu leehay inaad muxuu ahayd barnaamijyada dhacaan ay wareysato oad xogogaal ka dhigto dowladda waxaa xaq loogu leeyahay right to information aad idhahdaa inay la socodsiiso sida hadda ay bilaabatay oo wasiirka warfaafinta oo bilaabo usbuucan wixii dhaco waxyaalo badanaa horumaray oo idinka idaacadihiina xataa furitaankooda kamid ah waxaa kamid ah telefisionada lifeka laysaga arkaayo waxaa kamid a webka oo muxuu aha lasoo wadagelaya lawada arkaayaa marka soomaaliya dhinaca waxaa moodaa inay tallaab fiican qaato laakiin tallaab rasmi ah ay ku wada gaarto ma qaa laakiin waxaa waaye sida wasiirda noo balan qaa usii soconayna insha allah waa tahay markaad eegtid bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan waa kuwee qeybaha aad is leedahay way u nugul yihiin ku xadgudubka xuquuqda aadamaha waxaa u nugul haweenka iyo muxuu ahay dhalinyarada waxay ugu nugul nugul yihiin horta haweenka waxaa ku dhaco tacdiyo badan saan kuu sheegay annaga dastuuriya waxaan ku muransannahay in gudniinka oo dhan la joojiyo marke ma aha qofkan fircooni ha laga dhigo iyo yaa laga dhigan iyo sunno ha laga dhiga ma aha waxaa ugu soo gabadha marka yarta taasa lagula xadgudbaa waxbarashada lagula xadgudbaa hadhowdina marka lama qabiilo waxaad moodaa inuu hub u yahaba reerka laga adkaada in gabdhaha laga kursado ama reerka raba in la durmiyo in gabdhaha laga kursadaa gabadhaas la kursaday sharcigii hore oo dawladda utiilo kooda shabeelaha layidhaha saddex sanaa ku qoran annaga ilmaj waxaan qabnaa qoftaa nolosheeda waa dhimatay diyadeeda in la bixiyo si diiniyad ah waxaa kaloo u nugul dhalinyarada dhalinyarada waxay ugu nugul yihiin shaqa la-aan waxay ugu nugul yihiin iyagoo qoladan kaleetood oo duudka ah ay kaxaysanayso ay isticmaalayso hadhowdana ay ku dhimanayaan waxaynan ogeyn marka cilmi ma laha waxba lama barin waxaa kaloo xadgudubka oo ku dhacaa dadka naafada ah oo ah muxuu ahaay dame ilxaadahooda hadda maanta waa celebration waa nala joogeen gudoomiyada nala joogay qaar indhooda ah ma helaan muxuu ahaay waxbarashadii inkastoo hadda nin fiican oo dawladda maxamed siyaad markay ahayd cabdullaahi la yidhaahdo annaga la tababaray bareelka yaqaani oo madax u yahay laakiin london uu dekan yahay marka xadgudubyada waxaa u baday ku dhacaan waxaa waaye dadkaas iyo waxaa kaloo jiro dadka qabiilada laga tirada badan yahay baarlamaanka waa soo galeen odayaashooda waa soo xuleen laakiinse gobolada halkay kasoo geli karaan qolaba reer bay la degan yihiin
waxay ahayd sahraa cumar maalin oo xuseen barre aadan uga warramaysay xuquuqda aadanaha ee soomaaliya oo maanta sanad guuradii koowaad laga xusay magaalada muqdisho
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal mas-uuliyiinta degmada afgooye ayaa sheegay inay soo badanayaan isbaarooyinka sharci darrada ah ee la dhigayo jidka isku xidha afgooye iyo wallaweyn mas-uuliyiinta waxaa kaloo sheegeen in debley aan haybtooda weli la sugin ay kufsi ka geysteen deegaanka waryahayga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo booqday magaalada afgooye ayaa warbixinta noo soo diray maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa xilligan ka cabanaya isbaarooyin kooxa ku labisan dareeska ciidamada dowladda ay soo dhigteen inta u dhexaysa magaalooyinka afgooye ilaa wallaweyn halkaasoo gaadiidka lacag aan sharciyaysnayn lagaga qaado sidoo kalena dhac iyo boob loogu geysto dadka rakaabkaah ee waddadaasi isticmaala guddoomiyaha degmada afgooye xaaji gaabow cismaan shoobe oo idaacadda v o a ugu warramayay xarunta maamulka ee degmadaasi ayaa ka warbixiyey culayska ay isbaarooyinkaasi ku hayaan gaadiidka iyo dadka rakaabka ee waddadaasi ku safra afguuye ilaa daafeed ama walnaweyne ninba siduu u yaqaan yacnii waxaa daadsan jidguuyo fara badan jidguuyadaas dhib weyn ayaa laga qabaa shacbiga afguuye gaar ahaan gaadiidka iyo dadka gaadiidka saaran dowladdu waan u sheegnay dhibaatada ka jirta meeshaas dhibaatadaas oo yacni xanuun badan naga haysa maalin dhexdaasi saraakiil badan oo ciidamada ayaa timid baabuurtii ayagaa gelbiyeen ilaa ay walna weyn ay geeyeen way ka soo noqdeen laba maalmood ka bacdi meeshii sidiiya isbaarooyinkii loo dhigay marna ma aragtay saraakiisha way la dagaalameen aad iyo aadaa loola dagaalamay haddana way kusoo noqdeen noqnoqoshadii way badatay marka waxaan rabnaa jidkan xal in laga gaaro maxaa ugu wacan aad isleedahay isbaarada soo noqnoqonaya waxaa soo noqnoqonaya waxaa ugu wacan yacni tuugadan ku badatay oo dharkan dareeska oo dowladda sidata ayaa ugu badan dhibaatada ku hayso hal ma ah laba ma ah saddex ma ah afar ma toddoba isbaaraa taala toddoba isbaara dhankan beeraha xaggood haddaad usoo leexateen waxaa taala lix isbaaraa taala isbaarooyinka aaday u bateen dhibaata xoog badan baa meesha jirta run ahaantii xaaji gaabow cismaan ayaa dhanka kale si kooban uga hadlay dhibaatadii ugu dambeysay ee ay geysteen kooxaha hubaysan ay jidgooyooyinku u yaalaan inta u dhaxaysa afgooye iyo wallaweyn waxaana uu baaq ku aadan in xaaladaasi guracan wax laga qabto u diray dowladda federaalka soomaaliya maalin dhoweetii waxaa dhacday baabuur ka yimid dhankan xagga igagaalkacayo ka soo leexday isheek adigaan balcad dhankan inta u soo wecday ayaa waxaa dhacday yacni kufsi meeshaas inuu ka dhacay ayna u gurmadeen ciidamada booliiska raggiina ay ka baxsadeen gabdhihiina la keenay degmada afgooye saldhigga booliiska iyagoo la socda yacni gaarigii ay saarnaayeen iyo shacbigii baabuurka gaarigaa saarnaa gabdhihii waxaa loo diray rifeertaa la siiyey si loo soo baaro gabdhihii waa la soo baaray dhibaatu waa jirtaa aad iyo aad u fara badan toddoba gabdha ay ahaayeen gabdhaha faraxumada ku dhacdayna waxay ahaayeen shan hadda gabdhihii astaamay sheegeen ragga soo faraxumeeyey astaamahooday hoogaa wax ka sheegeen booliiskii weli waa yacni dabagal buu hayaa baaritaan yacni fara badan baa lahayaa wixii ka soo baxana yacni dibbaan u soo sheegi doona haddii alla idmo dowladda waxaan ka codsanaynaa arrintan inay il gaar ah inay ku soo fiiriso degmada afgooya dhibaatada ka jirto gudoomiyaha degmada afgooye ayaa ugu dambayntii tafaasiil ka bixiyey qaabka ay iminka tahay xaaladda ammaan ee degmada afgooye waxaana uu dhinaca kala qeexay in dhowaan markii dowladda federaalka ee magaalada muqdisho ka bilowday nidaamka hubka dhigista ay degmada afgooye ku soo jabeen rag hubaysan oo sida uu tilmaamay ka yimid dhanka magaalada muqdisho degmada gudaheeda ammaankeeda wuu fiican yahay marmar wax waa dhacaan qofkii tiisa gashana waa dhimana oo mataqaana kulla nafsin daa'iqatulmowd waaye qofkii tiisa dhima oo gashana waa dhimanaa marmar shabaab baa meesha jooga marmar buu ku soo dhuumanaa shacbiga dhexdiisu ku soo dhuumanaa wax mar waa dhacaan laakiinse badanaa ciidamada waa dadaalaan booliiska roonda joogtaa jirta ciidamada xagga wadooyinka xamar iyo afgooyena aad bay ugu shaqeeyaan gudahana waa shaqeeyaan afgooye sida runta ah markii oo xamar laga bilaabay hubka dhigista laga bilaabay afgooye wax alla wixii soo carari oo dhan waxay soo galeen afgooyay soo galeen dhibaato fara badan bay ku hayaan iyagoo hubkii haysta dareeskii dowladdana sita hubkii ay kala soo carareen muqdisho waxay ku dhibaataynayaan shacbiga degmada afgooye ay ku dhibaatayn waxaan ka codsanaynaa hay-adaha ku shuqul leh inay hub ka dhiga sidii xamar oo kale amal afgooy laga dhigo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington xabsiga dhexe ee magaalada jabuuti waxaa maanta laga sii daayey saddex ka mid a culimada reer jabuuti oo hore loogu eedeeyey inay taageereen mucaaradka jabuuti saddexdan sheekh ayaa soo dhammaystay muddadii xabsiga lagu xukumay oo ay xidhnaayeen ilaa bishii march ee sanadkii hore sheekh giire meydal geelle oo ka mid a culimada maanta la soo daayey ayaa xuseen barre aadan uga warramay qaabka loo soo daayey sababtana loo soo daayay muddadii gardarada ah na noo xidhay baa dhammaatay marka xabsigeygii oo dhammaaday degtii baan usoo baxnay saas wey bal waxaad iga warantaa waa sidee xaaladiina caafimaad dhammaantiina saddexdiina maxbuus ee la soo daayay waan fiican nahay alxamdulilah sidii aan xabsiga ku galay wax caafimaad daroo nagu soo biiray ma jiro wax yar ayaa sheekh cabdiraxmaan barkhadgood oo xoogaa yar xanuunsanaabaa jiro isaguna hadda wax dhibaataa ma qabo xanuun iska caadiyaho dee kaa dadka ba de iska xanuustaanu kamida unbuu iska ahaa marka waan wanaagsan alxamdulilah intii aad xabsiga ku jirteen ee sanad iyo barhka ahayd sidee laydinla dhaqmay wallaahi la dhaqanka dadka maxaabiistaan kala mid ahayn dee dadka yaga maogtahay meel kasta de dadka jooga ayay ku xidhan tahay annaga oo dad dhaqan xunaan ahayn oo dad culimo ah oo dhaqan wanaagsana dadkii xabsiga joogay aan aan ku xidhnayn ee mas-uulka naga ahaana si fiican bay noola dhaqmeen wax dhibaataa kama sheeganayn in kasta oo dusha sare ay ka imanaysay mararka qaarkood talooyin lagu amar siinayo inay cadaab isna saaraan oo culaysna saaraan laakiin anagu dadkayga waxba kama sheeganayn marka arrintaa maxaa caddaynaya
dee kollay jabuuti waa la isog yahay oo dad yar baan nahay oo qof kasta wixii la yidhi iyo uu ku sheegi karayaa marka hadda anoonan magac iyo wax sheegin laakiin si fiican baan wixii dhacay oo dhan u ognahay wixii lasoo yidhaahdana si fiican baan ula soconay maxay ahayd marka waayahay sababta markii hore laydin xidhay sidaad adigu aaminsan tahay sida ay dad ku og yihiin doorashadii labayo labaatankii february ee ka dhacday ayaa waxaan taageernay xisbiga e s n ama dalada mucaaradka e s n annagoo sababtuna ay ahayd wadanka iyaga oon aragnay in haddii waktiga aan awooddeeda cid ku biirin weyno inay jirto daranyo keensanaysa wadanku inuu dhibaato qarka u saaran yahay marka kubiiridaas waxay keensatay in dadkiina jeclaaye culum ahaan noo jeclaaye wadani ahaan noo jeclaaye an weligay dhex joogi jirnay inay si xooga u taageeraan xisbiga e s n oo codkooda ay siiyaan dawladdu dee un iyadoo islahayd dee saan isleeyahay culummadu ama nimankani kuma biirayaan iyo waxbay islahayd marka de taas unbay ahayd oo markii dambe laakiin waa lagu sii talagalay ahayd in la xidho doorashadii markay saa u dhamaatayna amar dusha ka yimiday waxay ahayd in nala xidho iyagu laakiin waxay ku sheegeen dad baad shiida tidhaahdeen oo waad soo baxdeen laakiin hadda aniga kula hadlayo gurigaygaa laiga qaaday anoo sagaalkii subaxnimo hurdo iska fadhiyo xaqdarada dadka reer jabuuti lagu xidho mid kamid a unbay ahayd xariga iyagu oo wax weligeed bay iska soo jiro ciddii la doono la xidho ciddii la doono si dooni laga yeelo leanno cadaalad madax banaan ma jirtee dee waa wax telefoon lagu xakumo oo burogareerka amar baa la siinayaa jiiska amar baa la siinayaa waan ognahay marka waxaas oo dhan hadda sida loo kariyeyna warba waan ka warqabnaa dadka reer jabuutina waa ogyihin marka cadaalad xumo darteed baana lagu xidhahay waa tay laakiin sida ay xukuumaddu sheegayso waxaad isku daydeen inaad dad abaabushaan oo aad kicisaan oo aad rabshado abuurtaan arrintaasi maxaa ka jira hadday taasi jirto dee waxaa la samayn lahaa yani waxaa ku cadaynayo mucaaradka madaxdoodii baa isku soo bax ku baaqay ahayd marka horta anigu m laygumaba qaban xataa meel isku soo bax jira gurigaygaa layga qaaday intaan mudaharaadba dhicin baa laysii qaaday subaxiisaa baana ku xidhnaa walaalaha kale ee la xidhnaana dee sidaa hadda ayay dawladdu sheegtay laakiin hadday taasi run noqon lahay wixii mudaharaadka ku soo baxoo dhan iyo madaxdii mucaaradka ee mudaharaadka ku yeedhaan la xidi lahaa ee annaga dha ayaa meeshana naga fadhay oo maaragtay si gaarana noo eg waxaa laakiin xukuumaddu sidoo kale idinku eedeynaysaa oo doodeeda ka mid a in idinku maadaama aad culimo ahaydeen aad doorkii culimonimo aad ka baxdeen oo aada siyaasiyiin isku bedesheen
haddii arrintaasi ay ku noqon lahayd waxaa la arki lahaa xisbiga wadanka xukumo ah inaan culuma la socon doorashadii culuma isagana u ololeynaysay ilaa imikana masaajida qaar baa xisbiga barnaamijkiisa ka macneeya o jimciyaalka ka macneeya uu jiraa marka laakiin annaga waxa weeyaan sababta nanagu xidhay taa maahayne iyagu saasay u dhigeene waxa uun macnuhu ay tahay culummadan baa culummada iyada ka qiimo badnaatay oo ka waxtar roonaatay oo dadkii xaggoogu maray yani saas darteed weeyaan haddaan iyaga raaci lahayna nama xidheen waa tahay iminka maadaama oo muddadii xabsigu idin dhammaatay la idin soo daayey maxaa idin qorshaysan waxaa naloo qor noo qorshaysan ummadayda wixii aan u qaban jirnay inaan u qabanno weligeynana naguma oqon wax qalaalasa oo qalaalaaso oo wadanka dhibaato u geysto wanaaggii baan ka shaqaynaynaa dadkaan isku keenaynaa wixii wadahadal ee wadanka kolba laga abaabula ayaan garabka garab joogaynaa kuwa naga soo horjeeda xataa na xidhaya gacantaan u hadinaynaa walaalnimaan u muujinaynaa marka ummaddayduna taabay naga sugaysaa annaguna taabaan diyaar u nahay kaasi wuxuu ahaa sheekh maydal giire sheekh giire maydal geele oo ka mid ah culimada reer jabuuti ee maanta xabsiga laga soo daayey wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay xuseen barre aadan
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal waa fiidnimo arbaca bisha ogostna toddobiyo labaatan sanadka laba kun iyo afar iyo tobanka qaybtii kale idaacaddeenna fiidmaynu gelaynaa warbixinaha idinku soo socda waxaa ka mid a warbixin aanu idinka hayno gobolka shabeellada hoose iyo ururka al-shabaab oo biyo ku furay kanaaladii waraabka beeraha waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaabani iyo barnaamijkii caafimaadkii qoyska marka horese warkii caalamka kooban qaramada midoobay ayaa sheegtay in xadgudubyo waaweyn ay weli kasii socdaan dalka suuriya iyada oo dalkana ay ku qulqulayaan dagaalyahanin ajaaniba awoodda kooxaha xagjirkahina ay sii kordhayso warbixinuu soo gudbiyey guddi eegaya arrinta suuriya oo qaramada midoobay ka socda ayaa muujinaysa raadka colaadda dalkaasi ka jirta ay gobolka oo dhan wada gaadhay warbixinta ayaa sheegtay in dhibtu aanay ku koobnayn dalka suuriya oo keliya guddoomiyaha guddigaasi waa paul pinero ayaa sheegay in kooxaha kooxda islamic state ee qabsaday dhul weyn oo bariga suuriya iyo waqooyiga ciraaq ku yaala ay dhibaato u geystaan dadka halkaasi ku nool madaxweynaha dalka ukrain petro berashenko ayaa sheegay in isagiyo madaxweynaha ruushka valadimir putin ay isku raaceen fikradda qorshe nabadeed oo lagu soo afjaro colaada ka taagan bariga ukrain madaxweyne berashenko ayaa hadalkaasi wuxuu sheegay gelinkii hore ee maanta oo arbaca ah kadib markii wadahadal foolka fool ah oo laba saacadood qaatay ay wada yeesheen isaga iyo putin labada mas-uul waxay ka qayb galayaan shir madaxeed ay isugu yimaadeen hogaamiyeyaasha gobolkaasi oo ka socda beralus
israa'iil iyo xamaas ayaa labaduba sheegayay inay guula ka gaadheen dagaalkii kontonka maalmood ka socday marinka khaza iyadoo xabajoojin arbacadii maanta la gaadhayna ay weli sii socoto liiran dan oo af ayeen u hadlay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in israa'iil ay burburisay goodadkii ururka xamaas ee khaza xukuma oo adeegsan jiray kuwaasi oo weerare israa'iil kaga soo qaadi jiray waxaana intaasi ku daray in xamaas ay ku guuldarraysatay inay cunaaqabataynta ka qaado khaza islamarkaasna ay furto bad iyo adhaada dekad iyo gegiid diyuuradeed oo maran ku yeesho xamaas ayaa iyaduna sheegtay in intii dagaalku socday ay dishay afar iyo lixdan askari oo israa'iil u dhashay khasaarahan ayaa ah kii ugu weynaa israa'iil soo gaadhay ilaa iyo sanadkii laba kun iyo lixdii musharaxa madaxtinimada dalka afghanistan u tartamaya cabdalla cabdalla ayaa gaashaanka ku dhuftay islamarkaana ka baxay dibutirinta codadkii doorashada oo ay gacanta ku hayeen khubro ka socota qaramada midoobay tallaabadan uu qaaday master cabdalla waxaa shaaca ka qaaday afayeenka afayeenkiisa iyada oo uu xaqiijiyey islamarkaana uu ku wargeliyey saraakiil qaramada midoobay ka socota arrintan ayaa u muuqatay inay sii hurin doonto xiisadii muranku ka dhashay ee doorashadii madaxtinimada dalkaasi ka qabsoontay bishii juun ee lasoo dhaafay taageerayaasha cabdalan ah waxay ka cabanayaan hanaanka loo wado tirinta codadkaasi inay tahay mid aan habboonayn
halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ururka al-shabaab uu si ula kacabiyo ugu furay kanaalada waraabka beeraha si uu u horjoogsado guluf milatari oo la hadalhayo in ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay ku qaadaan maalmaha soo socda faahfaahinta arrintan ayaa maxamed colaad xasan uu ka waraystay weriye xuseen nuur geesey oo ka tirsan telefishinka royal oo ku sugan magaalada marka waxaa jirta deegaano ka tirsan gobolkan shabeellada hoose oo saameyn culus ku yeeshay kanaaladii webiga kasoo baxayay ee iyagu ma garanaysaa dhexmarayay beeraleyda ayaa biyahaasi waxay saameynta adag ku yeesheen wadooyin iyagu markii horeba iska carro madow ahaa oon laamiyada ahayn arrintaasina ilaa hadda waxaad moodaa mid saameyn ku yeelatay dadka beeraleyda iyo qaar ka mid a gaadiidka isaga kala goosha qaybaha ay dowladda ka talido iyo qaybaha ay ka taliyaan ururkaasi al-shabaab marka meelaha saameyntan ay gaartay oo biyaha ay gaareen waa meelahe tusaale ahaan markaan soo qaadno waxaa ka mid a deegaanada lagu magacaabo farxaani iyo jeerow oo ah waddo ka baxda dhanka iyo qoryooley oo aada buulamareer oo kale waxaad moodaa in biyahaasi ay noqdeen kuwa iyagu saameyn ku yeeshay gaadiidkii ka dhex shaqaynayay qoryooley ilaa ay deegaano hoos yimaada buulamareer ama magaalada buulamareer dhulkuna waa dhul cadamadow ah marka laga reebo waddada dheer ee laamiga ah ee ka tallaabta dhanka iyo shalambood ee aada buulamareer waxaad moodaa taasi inaysan biyahaasi wax saameyn aanay ku yeelin oo ay tahay waddo weyn oo istraatiiji ah laakiin waddooyin waxaa jira ee iyagoo ka soo baxa halkaasi tuulooyinka qoryooley soo mara kadibna buulamareer kuwa ayaad moodaa in biyahaasi si kasa looga soo furay waa gartay biyahaasi khasaaraha ay geysteen oo dhul beereedka ay u geysteen intay- intuu la egyahay ilaa hadda ma jiraan colaada si rasmi ah u tirkoobtay laakiin waxaad moodaa biyahaasi saameyn adag inay ku yeesheen dadka beeraleyda iyo gaadiidka halkaasi marada laakiin ma jirta ilaa hadda guddi ama cid isku xilsaartay oo sheegtay inay intaasoo hektar oo biyahaasi ay khasaariyeen laakiin waxaa xaqiiqa inay biyahaasi dhibaato badan ay u geysteen dadka beeraleyda iyo gaadiidka halkaasi mari jiraya dhulkaasi waxa uu ahaa dhulbeereedkaasi waxaa ka bixi jiray galleyda sisinka looska qudaarta qaybahooda kala duwan intaasoo dhan ayaa ka bixi jirtay waxaana iskale dad beeraley oo danyar ah oo iyagu noloshooda la tacaalayay inta badanna waxaa ka bixi jiray fasalka dadka deegaanadaasi ay u yaqaaniin saddex biloodlaha oo saddex bilood ilaa iyo ama sagaashan casho kadib la gurto ama suuqyada ku tagaan laakiin ma aha beerihii ma garanaysaa dhanka iyo muuska ma aha laakiin waa beerihii ay ka bixi jireen qudaarta kala duwan galleyda iyo sisinta iyo waxyaalo noocaasa xuseen bal waxaad iiga warantaa ma jirtaa cid weli sheegatay biyaha inay soo furtay oo eh, beeraha ay ku furtay ilaa ay hadda ma jiraan cid si toosa u sheegatay inay biyahaasu ayaga ka dambeeyeen laakiin waxaa si weyn loo hadal hayaa hadal ay maalintii shalay ahayd brace ay qabteen ururka midooda africa ee ka- ama ciidamada amisom ee ka howlgala soomaaliya iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo iyagu sheegay in ay dhowaan qaadi doonaan guluf dagaaleed oo ay kula wareegayaan deegaanada ay haatan shabaabku ka taliyaan marka ma jirta ilaa haatan cid toos u sheegatay biyahaas inay ka dambeeyday laakiin dadku waxay si weyn u hadal hayaan colaadaasi ama dagaaladaasi lagu qaadayo shabaabka waayo meelaha hadda een biyaha lagu furay waa qaybo ka mid ah ee looga tallaabayo ama wadooyinka dhulka shabaabku ay haatan ku sugan yihiin loo maro qaarkood weeye ugu dambeyntii xaaladda guud ee eh, nabadgelyada iyo nolosha eh, gobolka shabeellaha hoose maxaad nooga sheegi kartaa Een, alaad waa mahadsan tahay guud ahaan markaan sawir guudkaas iyo gobolka shabeellada hoose waxa aad moodaa in gobolku weli ay ka taagan tahay saameyntii een, dagaaladii qabaa'ilada ee halkaasi ku dagaalamayey waxa aad moodaa in dad aada u fara badan ay ka barakaceen qaybo ka mid ah magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose Een, dadku qaarkood hoodka ayay joogaan Een, waxaad moodaa in weli aanan lagu guuleysan oo si toosa aan loo soo afjarin dagaaladii beelaha ee labadii beelood halkaasi ku dhex maray Een, waxaa kaloo jira waxaa la tilmaamaya dadka qaarkood ay ii sheegeen intaan gobolka ku sugnaa in ay jiraan caruur aada u fara badan oo nafaqa darro ku hayso dhulka hawdka ah qaarkood waxay ka cabanayaan biyo la-aan Een, wax gurmada oo rasma ilaa haatan la taaban karo oo la sheegay dadkaasi gaarina ma jiraan hadday ahaan lahayd hay-adaha gargaarka bini-aadanimada een, ama qaramada midoobe ama hadday ahaan lahayd dowladda soomaaliyaba marka cabashadu way iska jirtaa dadkii colaadii bay ka barakaceen Een, intooda badanna duurka ayay galeen dhibaato aada u xoogan baa dadkii halkaasi ku haysta ilaa iyo haatanna ma jiraan wax si rasmia loo shaacin karo oo gargaar bini-aadanimo oo dadkaasi gaaray marka laga reeba n g o yo loqaal ah oo iyagu maalin ama laba dadkaasi wax u qeybiyey
kaasi wuxuu ahaa xuseen nuur geesey oo ka tirsan telefishinka royal t v oo isagoo ku sugan magaalada marka u warramayay wariyaheenna maxamed culaad xasan
haatana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ka eegayno dadaal fara badan oo dowladda federaalka ay haatan ay ugu jirto sidii dib loogu soo celin lahaa hantida qaranka iyo midii ay dadku lahaayeen walow hay-adaha garsoorka weli aanay u dhammaystirnayn marka la eego qaabka loo xalliyo dhulka waxyaabaha dhaliyey weliba siiba magaalada caasimadda iyo meelo kaloo dalka ka mida dhulka la kala haysto ama sidaeyaabaha khaldan loo kala qaatay ayaa waxay dhici kartaa in ay fikrado kala duwan dadku ka qabaan bailot nuur aadan nuur oo xildhibaan horey u ahaan jiray baarlamaanka iyo jaamaca kulmiye xashi oo isaguna ku xeel dheer arrimaha xalinta dhulka iyo weliba khilaafaadka labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa bailot nuur aadan nuur horta waxaa weeyaan mataqaana yani wadankan wadan burbure waayo oo destruction ka dhacay oo aan la- til- tilmaan aan lahayn meesha waxaa dhacday shirki imbagati ayaa qodobo ka soo baxay oo lix ah oo ah arinta xalinta khilaafaadka dhulka waxa federaalka waxaas oo kale ah waxay ahayd in la fuliyo min dowladda cabdulaahi yuusuf oo caligeedii ka mid ahaa ilaa iyo sheekh shariif ilaa iyo hadeertan xasan sheekh yimid ani waxaa iila muuqataaba horta inaan waxaas laisku wareejinin baa laisu sheegin baarlamaanka wax badan waa laga hadlay dowladani madaxweynaha dhowr jeer oo ka hadlay in la xalin doono laakiin ilaahay hadeertan horta wadanka waa dad la-aan dad wadanka ka shaqeeya beenta soomaalida isu sheegaysa waxaa ka mid ah shaqaale ma jiro oo waaye arag ah wadankii dadkii hore u shaqeyn jiray waatay yaaceen inta joogtana way cabsanayaan oo- oo ururadan argixisada ay ka baqayaan amba dhalinyaro dibadaha ka yimid ayaa boosaskoodii ku cariiriyey oo ah yani iyagoo ay arag ahayn aan soo shaqayn ayaa manasabkii dadkaas ay qabsan lahayn ay qa- marka waxaa maqan geeb weyn waxaa jira yaa hawshii fulinaya oo cadaaladda ahayd amba xalinta khilaafaadka ahayd dad la-aana jirto wadanka ummaddu way nool yihiin laakiin takhasus la-aan ayaa meesha ka muuqata Eh, jaamac eh, kulane muddo ayaad ku dhex jirtay arrimahan eh, dhulka ee ku qabso ku qadimaysid iyo dukumiintiyadan la isdhaafinayo maxay tahay eh, dhibka ugu weyna dareen bismillaahi raxmaan raxiim horta marka ugu horeysa anigu anigaan laftigayga jaamaca ayaa waxaa igu dhacday in aniga dhul aan leeyahay iyo guryo aan leeyahay een, laga soo samaystay sharciyo been abuura meel layidhaha suuq layidhaha cabdilla shideeye oo wax- warqadaha faltificationka engineeria laiska soo samaysanhayaa waxaa laiska soo samaysanhayaa een, dhagtar oo dhakhtar oo dadka qalaaya qalitaana waxaa laiska soo samaysanhayaa ee, warqadihii dhulkii oo qofkii hadduu guri degan yahay ama boos ka banaan arko ama meel xoogaa dayacan arko warqad buu isaga soo samaysanayaa markiiba wuxuu la tegaya cabdilashiday kusoo samaysanayaa haddana garsoor marjicoo loo laabta male guddi baarlamaan oo xilaa- khilaafaadka xalinta iyo een, hanti isu celinta ma jiro Een, gu- odayaal guurtiya dowladdu ma sameyno laftigeeda oo arrintaas la- dabagalo oo dadkii lahaa hantidooda si loogu cesho horta meesha wax dokumenti oo maqan dokumenti ahaan waxay qoraal way jiraan dadkii fulin lahaa ayaa maqan dadkiina waxay tahay hadda waxyaaban uu ka hadlaayo odayga oo ah belelqaysi waxaan iyo ani marmar waxaas leeyahay wadankan wax u baahan yahay waxaan la yidhahdaa anti corruptionka iyo waxaas waa maqan lahaa laakiin aniga sida ila tahayba waxaa loo baahan wax la yidhahdo commission oo la dagaalanka falsificationka marka waxaa weyan wadankan marmar waa in loo sameeyaa falsification ilaahay hadirtaan for the last todobankii sana hadda weligay ma maqal maxkamad soomaali ah ayaa falsification dad loo geeyba ma maqal waan wadankan waa falsification hadda suuqa uu sheegaya oo kalaa dokumentiga dowladda tii canshuurta lagu qaaday ani haddaan rabo maanta inaan canshuur qaado cabdilshiide intaga jidkan istaaga canshuurta milshiibidaan goosana qof lagu qabanayna ma lahan marka waxaa weyan taas horta waa in horta lagu laabta hay-adaha hadda baarlamaanka iyo hal in falsificationka meel la saaro Eh, sida uu bayloodku sheegayo een, burbur guud baa dhacay laakiin waxunbaa dhisan oo haatan in laga shaqeeyo u baahan Eh, maxaa een, adigu haddii aad ka mid tahay dadka hantidooda jecel la soo celiyo kuu muuqanaya haatan Een, waxaa weeye horta injineerku waa mahadsan yahay Een, waxaana jirta mar wadamo badan baa burburay burburkoodii markay burbureenna waxaa laga soo bilaabay bayskii koowaad laga soo bilaabay dalku inuu dib u dhismo iyo dib u heshiisiin bay ahayd iyo in hantidii laysu cesho mar haddaan dowladdii qofka waxaa la yidhi ninbaa qodax waxaa la yidhi dabada ka muddo midna waxay ka muddo lowga waxaa la yidhi laba qodox hoteel lagaa horbixiya walba midna dabada iga bixiyo afariiste marka salka ugu horeeya oo wadanka ku fariisan karo oo nabad lagu heli karo oo dadku ku heshiin karaan oo walaalnimo lagu soo lagu soo noqon karo oo dal- dadku dib ugu soo noqon karaan wadankii waxaa weeye hantidii in laysu cesho maguurtada ahayd sidaasaan anigu qabaa pilot nuur aniga waxaan ku darayaa meeshan waxaa bilalqaysiga guri waa ka tegay gobolaa la bilalqaysanaya federaalkiyaa laisku bilalqaysanaya la rabaa in laisku bilalqaysto meeshan waxaa waaye marmarna dimuqraatiyad waa dimuqraatiyad soomaaliya waxay u baahantahay dimuqraatiyad oo bir ah gacan adiga madaxweynahani inuu is adkeeyo oo jiljilaaci iyo waxaas aysan imaan soomaali marar qaarkood waxay ku leedahay waqtiyada qaarkooda gacan bir ah oo ah bir wadani ah gacan bir wadaninimad ah ay u baahan tahay waxaa weeye dhulkaani waa la soo celin karaa waxay u baahan tahay go-aan iyo yacni sharciga waa yaalla go-aan la dabagalo oo maalin kastaba laga shaqeeyo kulan laakiin waa dareemaysaa hadda maamulkii waa dhismaya oo dowladda federaal oo kulmeelgaar ka baxaysa ayaa muuqata rajo badan baa jirta sida uu tilmaamayo dad badan baa hantidoodii loo celiyey oo haddana maxkamadihii way shaqaynayaan maxaa arrintaa ku diidanta arrintaa waxaa ku diidanahay weli horta sida anaga qalbiganaga aan jecel lahay ama injineerka uu jecel yahay ama ay dowladduba jeceshahay iyo ficilka meesha yaalla waa wax kala fog isuma dhowa dowladda waxqabadkeeda koowaad annaga waxaan ka rabnay inay dib u celin hantida dadka dib u celiso oo guddi baarlamaan iyo guddi odayaal guurtiya ay samayso maxkamad garsoora oo cadaaladana ay samayso ay markaas dabagal weynna u samayso dowladda laftigeeda ay arrintaa kor kasii ilaaliso intaasoo dhan ayagoo jirta haddana ay kor kasii ilaaliso oo dadka hantidooda dib loogu cesho dadka haddaan hantidooda dib loogu celin waddanka weliga ma dhismahay
maya taas way jirtaa taas laba mid waaye horta dadna dad fiican waay dad guryi dad haysta oo qofkooda markuu imaado si walaaltinima sharaf ku wareejiya waa jiraan dadna waxaa waaye dad documenti dad u samaysto oo raba dad inay dhacaan marka waxaa wayan horta hoteelada qaar waxaa loo deganya cabsi xagga amniga waa jiri jirtay had dad badan baa guryahood ku laabtay iyo yacni tan oo ah yacni guryaha la haysto oo sharci darada lagu haysto meeshan waxaan jirin maxkamadda la sheegay qaadiyaasha la sheegay anaga maba naqaan sha- jaamacaday kasoo wada baxeen ma iyaga naftirkooda ma qaar ballaqaa ku jira waa tahay jaamac haddaan idin dhex dhigo hal su-aal waxa weeyaan dadkiina hanti baa naga maqan leh oo inta badan ama beeraha ama dhulka sheeganaya waxaad arkaysaa qoys maalin walba odagii wax gadanayo wiilkii ku qabsanayo habartii ku qabsanayo dadkii xataa wareer gelinaya taa miyaan la odhan karin laftirkiinu en dukumentigiinu ma saxna ama en si wanaagsan oo xal ah wax ma gadataan arrintaa lafteeda waxay ka tarjumaysaa xaqiiqda markii la fiiriyo qofka wax gadanahaya oo la soo wareegahaya kan gadanahaya lama rabo kan la soo wareegahaya oo hanti maguurtaa gadanaya horta inuu iska hubiyo wixii dokumentiga qofka wata qaabkii ay ku soo gashay dhammaantood inuu iska hubiyo wax sharciyeysan oo maxkamadaysan hadduu- haddii- mar haddii cabdilashideeye shaqaynayo maxkamadihii iyo wixii oo dhan- dowladduna cabdilashideeye wax kama qabanayso sidaan aragnay waxaan u malaynayaa in cabdilashideeyuhu meel cashuur laga qaatana ma ahan meel dowladdu ay hadda ku xiran tahayna ma aha sababta ay weli suuqaas u dhisayaan garan la-aan waa suuqa soomaaliya burbura dowladda waxaan ka codsanaynaa suuqaas inay baabi'iso ugu dambayn injineer halkuuse u aragtaa aniga waxaa waay horta mu- carab waxay dhahdaan musiibata qowmin cinda qowmin fawaa'id meeshan waxaa la hadi jeer oday dhaqameed oday dhaqameedka mowqifkooda dhulkan la kala haysto ma faa'iida ugu jirta iyaga in dhulka la kala haysto oo mataqaanaa hadi jeer inay ku jirjiraan shirarkaas oo yacni aysan wax ka qaban lahayn mas iika raallika cadaalad daradan meeshan waxaa waaye nin nin shaqadiis ka soo baxo himi jirto dowladdii dad la-aan hayso oday dhaqameedyadii ma qabyaaladaa ku jirto ma fulaynimaa ku jirto wax ay qabanayeen wadankii mal waan oday dhaqameeda lagu leeyahay marka waxaa meeshan waxaa waaya ilaah in laga baqo oo shareecada loo laabto oo dadka dhulka haysta horta damiirkood inuu siiyo dhul aysan lahayn inay iska dhiibaan taas horta xalliga koowaad ah qof dhul dad haysta intii loo tegi lahaa asiga inuu iska dhiibo haddii la waayana waa in wadanka uu jiraa garsoor iyo cadaalad iyo amni fulinaya arrinta aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayn baylot nuur aadan nuur oo horey xildhibaan baarlamaanka uga tirsanaa iyo jaamac kulane xaashi oo ka mida dadka ku xeesha dheer xallinta khilaafaadka siiba dhulka oo labaduba jooga magaalada nairobi oo igala qaybgelaya barnaamijka dooda gaaban barnaamijka mid lamid aytan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo barnaamijkaasi inala socodsiinayey haatanna waa barnaamijkii caafimaadkii qoyska iyo dhinaca iyo hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwax ayaa inoo haya
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska ka warhaynta xaaladda guud ee carruurta waa mid si guud ay dunidu isha uga hayso islamarkaana miisaan xooggan la saaray sidii loo sugi lahaa marka laga yimaado xaaladaha caafimaad darre ee kala duwan ee alaaba la soo darsa carruurta xilliga yaraanta sida nafaqadarrada shubanka oo fureenka iyo weliba kuwo kaleo halis gelin kara caafimaadkooda ayaa sidoo kale ay dunida jiraan hannaan loo dhowro caafimaadka indhaha ee carruurta xilliga ay dugsiyada ku jiraan iyadoo la samaynayo baadhitaanno isdaba joog ah iyo weliba ololayaal lagula soconayo aragtida indhaha carruurta si loo daaweeyo kuwa u baahan doctor axmed maxamed gaasa waa dhakhtar ku takhasusay xanuunnada indhaha iyo weliba daaweyntoodaba waxaanu inooga warrami doonaa ahmiyadda ay leedahay ka warhaynta xaaladda indhaha ee carruurtu Aa, muhiimadda ay leedahay waxa weeyaan in la ogaado is- iyagoo carruur da- iyagoo da-yaroo afar jir ilaa lix jir kaba in la ogaado inta araggoodu gaaban yahay oo deedna la saxo markaa si muraayad loogu qoray caadi u noqdaan baa ayay u muhiim tahay waa ka hortaga indhala-aanta ayay muhiim tahay way maadaamay ka hortagga indhala-aanta muhiim u tahay islamarkaana ahmiyaddeeda saa tilmaanta ay leedahay in- in dugsiyadii oo kaleo la tago la baaro weliba carruurtii la baaro baaritaanka marka loo sameynayo tusaaleahaan dugsigii baa lagu booqday ama carruurtii guryaha ay joogaan maxaa laga eegaya waa maxay qeybaha kala duwan iyo dhinacyada laga eegaya Ah, waxaa la eegayaa ta ugu dhibta yar waxa weeyaan in la cabiro almuhu inta uu arkayo Ah, ah, baha la yidhahdo e chart ayaa ayaa lagu cabiraa oo qofka lix mitir inta loo jirsiyo la yidhahaa "Een, xaggee u jeedaa waa ta ugu simbalsanee ugu dhibta yar ee qof loo fahmi karo deedna markaasaa ilmo walba intuu arko la ogaanaya deedna markaasaa la saxaya de inta badan waxaa dhacdaa een, dugsiyadii oo kale waxaa jira eh, de waxaa suurtagala in eh, ay kuba jiraan caruur yaryar oo aragtidooda ay daciif tahay amaba dhinaca aragga dhibaata ka haysato se dadka waaweyn ma hadli karayaan baaritaanadaasoo kale aad sheegaysa imika e chartka hadday noqotay haddii hanaan kale loo eegayaba qaab nooceeya loo galaa hawshaasi ma xafiisa laga dhex furaya ma ma loo tegaya waa la booqanaya ma dhakhaatiirtii baa la geynaya ma iyagiiba halkan la keenaya see loo galaa inta badan Eh, laba siyoodba labadu waa muhiim weeyaan mid waa mid sharciga ama dastoorka dal walba ku qoran oo odhanaysa ilmaha iskuulka marka waalidku geeye ee buugga la geliye iskuulka la qoro macallinkaasi waa inuu markaa ilmo walba araggiisa cabiraa waa inuu yaqaanaa deedna markuu boqol arday cabiro waxa la arkaa inay boqolkiiba shan iyo toban aragoodu gaaban yihiin muraayad u baahan yahay isla markaa waa inuu waalidka idhaahdaa dhakhtar u gee indhood aragga ha loo cabire si muraayad loogu qoro mid waa taa midna waxa weeyaan cambaign waxa la idhaha cambaign waxa weeyaan tiam baa israacaya indhaha dhakhaatiir iyo neersibaa oo dad ka shaqeeya shaqada deedna iskuul bay tegayaan iskuulka intaasoo boqoloo elementary ku jiraan deedna waxaa la bilaabaya cambaign baa lagu qaadaya isla waqti yaroo gaaban baa la soo saaraya ayaa la soo saaraya intaasoo qof oo magaranaysa ama wax arkayn ama maxaa kule arag arbahan arag cambaign-kaasoo eh, iskuulka iskuulka oo dhan markeli la wada cabirayo ma lagu soo saarayo muddada gaaban tusaale ahaan maxaa la weydiinayaa ee lagu imtixaamayaa een, eh, si loo ogaado inta badan dee qofkii weynaa isaa ku imanayo kuu sheegaya ku odhanaya halkaa waxba kama arko halkan kale waxba kama arko ishi way cuncuntaasane tahay ilmihii yaraa waxaa suurtagala inaanu sheegi karin Een, maxaa la weydiinaya see loo imtixaamaya lagu ogaanaya lagu helaya inuu wax arkaya in kale carruurtu dee kolay da ahaan bay u kala yaryihiin Ah, bahalkaa ii jaarka la idhaha ma saddex aafarood ee dhinac kulba dhinac u jeedaa xaggee u jeedaan la odhaya ma kor bay u jeedaan ma hoos bay u jeedaan ma- ma bari bay u jeedaan ma galbeed bay u jeedaan ilmahu wuu garanayaa hadduu kaa garan waayo afar jirkii iyo wixii ka meelaha daadaa hadana digaagad baa la tusaya ama ri baa la tusaya ama muus baa la tusaya waxuu garanayo oo guriga fe- caanku ah yaa la tusaya waxaas waa maxay inta distance la yaqaano ilaa lix mitir loo jirsiiyo marka wuu garanayaa inay waxaan digaaga tahay iyo inay muus yahay iyo inay ri tahay iyo inay neef tahay iyo inuu qo- ilmo yar yahay waxaasa wax ayaa lagu itixaamaa afar jirkii waxaa lix jir iyo wixii ka weyna ii jaarkaasa ugu dhib yaroo xagguu jeeda inta lix mitir loo jirsiiyo lagu itixaamaya tusaale ahaan waxaa dhacday waxaa la helayba caruur ama arday marka dugsiyadoo kale la tegay araggooga uu daciif yahay islamarkaana dhinaca aragga wax ka tabanaya amaba aan wax ka arkaynin maxaa tallaabay habboona la qaadaa inta badan waxay noqonaysaa boqolkiiba sagaashan kuwa aragoodu yaryahay inay muraayadun u baahan yihiin intooda badan boqolkiiba sagaashan iyo wax ka badani waxay noqon dad muraayadun u baahan dadna muraayad baa loo qoraya hadda halkii cabirkaa iyo hawshaa laga helayo ama isbitaaladii publica ama ama meelaha privateka baa noqotay ayaa loo diraya oo dadna ilmuhu muraayadda aragiisa boqolkiiba boqol ka dhigaya loo qoraya halkaasaa lagu ilaalinaya lixdii biloodba mar la sheekaraynaya wuu ka maarmayaa shan iyo toban jir intaan u gaarin hadduu joogto u xidho kow tiro yar oo waxaa dhici karta dee aan ahayn muraayaddu aynay saxayn araggooda kuwaasina wixii kale dhibaatada kale jirta oo dee wixii la sixi karaa la saxaya way jiraan wax wax dee aan ara in la sixi karaa aynay jirin ama aan wax laga qaban karin Ah, oo kuwaasina waa waa iska jira ama meeshii kale wax loo dirayaa laisleeyahay waxbaa looga qabanaya inkastoo tiro yar tahay way doctor eh, markaynu ka nimaadno dugsiyadii oo kale xilliyeeda joogaan ama sabuuradii hadday arkayaan iyo haddaanay arkayn iyo xaaladaasi baaritaanada ee loo samaynayo waalidku waa waxa ugu badana inta badan de gacanta ku haya ee ubadkii wada ee maamula ee dee xaaladiisa la socda waalidkoo kale door intee leeg buu ku leeyahay se maxaa la gudboon inuu ilaalinta iyo weliba ka warhaynta ilmihii inuu wax arkayo iyo in kale Ah, waalidku de waa ka ugu muhiimsana ilmaha ilmaha keenay dhalay ee ba- ee barbaaranaya korinaya Ah, ilaalintiisana dee ugu muhiimsan ilaaliyana runtii waalidka waxa weeye waxyaalaha soo kordhay waxaa kamid a imka nolosha kusoo kordhay baalkan la daawaday skreenkan magarsa ama gameskan ciyaalku ciyaaraan oo runtii dumarka aada moodo inay inay kaga nastaan oo marka fasaxoo kale iskuwada yimaadaan gamekaasay u daaranayaan faalkiinaa ku forra macnihii waa sax maskaxaan wuu koraya laakiin dee physical activitygii wuu yaraynaya ama dhaqdhaqaaq kale ciyaari waa laga maarmay ilmo inuu ciyaaro maalintii intaasoo saacadood kabacdi ama weygii weygii maalin ama laba maalmood inuu ciyaaro muhiim weeye telefishonkana waxaan ku talinayaa waalidku inuu kale inaynu hoosta ka gelin qolkay ku daawanayaan distancekiisu haba kala fogaado saddex mitir afar mitir lix mitir derbiga uu soo yaalla screenku waa inuu derbiga ka soo horjeeda ay caruurta fadhiisataa oo inu hoosta ka gelin hadday hoosta ka galaan aragoodu ma korayo ma korayo waxaa kaloo loo baahan yahay carruurtu ciyaarta banaanka waa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay weekendka ama ama dham weegiiba dee maalinta jimco kala fasax ama iidoo kale iyo in la geeyo banaanada banaanadu waa halkay waa in badda la geeyo olaa ku ciyaaraan si waalidka la joogo waa inay tuulooyinkaa tagaan ama magaalada dibaddeeda oo afar iyo labaatan saacadood halkaa kusoo ciyaaraan ay siriyadan kolla cabaan kolla cunaan kolla ciyaaraan waxaa loo baahan yahay caafimaadka maskaxda orodka jidhka iyo aragguba wuu korayaa meel fogoo la eegaa waa koritaanka indhaha ay ka mid tahay waalidka taa waxaa kaloo waalidka raacnaya caruurta inay u fiirsadaan aragooda buugga say u qabsadaan iyo si u eegayaan waana eegaan oo aadka ka shakiyaanba dee ay talo dhakhtarka u geeyaan dhakhaatiirta indhaha ama dee meesha kale isleeyihin waxba lagu ogaan karaa waxaa kaloo muhiima muraayada kuwa loo qoro muraayada kuwa loo qoro muraayada wax nagu cusub dhaqan ahaan laakiinse boqolkiiba shan iyo toban baa u baahan ciyaalka marka waa in muraayada marka loo qoro loo ilaaliyaa oo joogto u xidhnaadaan markay seexanayaan mooyaane lixdii bilood mana la taskarayo guud ahaanba dhegaystayaal waxaynu intaasi kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska oo mar kale idinka soo gaaraya magaalada hargeysa tan intiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned cabdixakiin maxamed shirwac oo inala socotiinaya barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o e washington haatana dhinacii heesaha aynu ku nasanno
waayahay dhegeystayaal heesa heestaasi isha sacabka mari iyo fanaanadii khadra daahir cige waxay u dambeysay barnaamijkayga fiidnimo inta haddii la idhaahdo lixdiiyo barhka aruurnimo aynu kulmi doonno waa berriye waa anigoo maxamed cabdi zahra ciidla nuur iyo asxaabta v o a oo dhammaantood idinle sidaas iyo fiidnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.